Waad mahadsan tahay markana wararka caalamka dhagaystayaal. Dagaalka ka dhexeeya Iiraan iyo maamulka Yuhuudda ayaa weli soconaya. Xukuumadda Teheraan ayaana mar kale duqeymo xooggan gelinkii dambe ee maanta ku ekeysay magaalada Tel Abiib, iyadoo maanta ahayd maalintii shanaad ee uu weli alowsan yahay dagaalka ka dhexeeya Kayaanka Gumeystaha iyo dowladda Iiraan. Xukuumadda Teheraan ayaa mar kale weerar loo adeegsaday sawaariikh dheereeya ku beegsatay magaalada Tel Abiib ee uu caasimadda ka dhigtay maamulka Yuhuudda. In ka badan labaatan ilaa soddon saaruukh ayay warbaahinta Yuhuudda sheegaysaa in Iiraan ay maanta ku garaacday magaalada Tel Abiib. Xafiiska gurmadka degdega ah ee Yuhuudda ayaana sheegay in weerarkaasi ay geysteen dhaawacyo halis ah oo haleelay dad Yuhuud ah, iyagoona ay weli jiraan dad burburka dhismaha weli ka hoos jira. Warbaahinta Yuhuudda ayaana tabinaysa in sawaariikhdan ay burburiyeen dhismooyin hor leh oo ku yaalay magaalada Tel Abiib. Dhankiisa ciidanka Yuhuudda ayaa sheegay in maanta duqeymo culus ka geysteen magaalada Teheraan ee caasimadda u ah dowladda Iiraan. Ciidanka Yuhuudda ayaana sidoo kale iclaamiyey in sarkaal sare uu maanta ka dilay Iiraan, mana jiro ilaa iyo hadda ilo madax bannaan oo warkaasi caddeynaya. Dhanka kale, dowladda Kenya ayaa beenisay inay ku lug leedahay hubeynta ciidamada taageerada degdega ah ee Suudaan. TV-ga lagu magacaabo NTV oo laga leeyahay dalka Jarmalka ayaa baaritaan uu dhowaan sameeyey daaha kaga qaaday in sanduuqyo rasaas ah oo ay ku qoran yihiin calaamado Kenyaan ah oo laga helay keydka hubka ee ciidamada taageerada degdega ah kaas oo ku yaala meel u dhow caasimadda Suudaan ee Khartoum. TV-ga ayaana baahiyey sawirro uu ku caddeynayo arrinkaas. balse afhayeenka dowladda Kenya ayaa war rasmi ah uu soo saaray ku beeniyey cadeymahaas isagoona baaritaanka uu sameeyey TV-gaas ku tilmaamay mid dacaayad ah waxa uuna sidoo kale tibaaxay in doorka Kenya ee arrimaha Suudaan uu yahay mid ku kooban door nabadeed waa sida uu hadalka u dhigay waxaa xusid mudan in dowladda Kenya ay magaalada caasimadda ee Nairobi ku martigelisay xubno ka tirsan ciidamada taageerada degdega kuwaas oo shir ku qaaday halkaas kuna dhawaaqay inay dhisayaan xukuumad barbar socota tan Suudaan arrintan oo ay dowladda Suudaan ugu falcelisay inay joojisay dhammaan badeecadaha laga keenay Kenya ugu dambeyntii faana oo sheegtay inay soo riday diyaarad militari oo ay saarnaayeen saraakiil sare oo Itoobiyaan ah kooxaha mucaaradka ee ka howlgala gudaha dalka Itoobiya ayaa lagu soo waramayaa in ay soo rideen diyaarad militari oo nooceedu yahay kuwa qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helikobtarka oo ay lahaayeen ciidamada dowladda xabashida Itoobiya sida ay wararku tibaaxayaan diyaaradan ayaa axaddii lasoo dhaafay ku soo dhacday deegaan dhaca gobolka Amxaarada kadib markii ay toogteen maleeshiyaadka Faano sida ay sheegeen ilawareedyo diyaaradan oo si gaar ah ugu dhacday deegaanka Debrecen ee degmada Dembiya ee duleedka magaalada Gondar ayaa la sheegay in safarkeedu uu ku jihaysnaa magaalada Gorgora ee ku taala dhinaca waqooyi ee harada Tana ilo deegaan ah ayaa warbaahinta u sheegay inay maqleen qarax aad u xoogan waxayna wararku sheegayaan in diyaaraddu ay siday saraakiil ka tirsan dowladda xabashida Itoobiya inkastoo magacyadooda aan la soo bandhigin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka amxaarada ee maqaarsaarka u ah maamulka abiy axmed ayaa xaqiijiyey dhacdadaasi inkastoo ay ku tilmaameen shil dhacay kadib markii mid ka mid ah baalasha diyaaradda uu ku dhacay geed sida ay xaqiijisay warbaahinta brokena diyaaradan waxaa la socday saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda xabashida itoobiya oo ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka itoobiya madaxweynaha ismaamulka amxaarada iyo guddoomiyaha golaha federaalka ee baarlamaanka itoobiya mas-uuliyiintan ayaa magaalada goondar kaga qayb galay barnaamij ay soo qabanqaabisay jaamacadda goondar kaasi oo isniintii shalay warbaahinta dowladda ay soo bandhigtay sawiradooda iyaga oo booqanaya goobo ku yaala xarunta gobolka ee baahirdaar si kastaba ha ahaatee ilaa haatan khasaaraha dhacdadan si madax bannaan looma xaqiijin iyadoona dhinaca dowladda xabashida itoobiya aynay ilaa iyo hadda faahfaahin dheeraad ah aynay ka bixin heerka uu gaarsiisan yahay burburka diyaaradda wararkii caalamkana waa naga intaa